wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad wada sugayseen ee cawayska washington barnaamijka waxaana caawa noogu hayaa sidaan toddobaadkii horeba idiin ballanqaaday waraysigii xiisaha lahaa ee aan la yeeshay fanaanka abwaanka siyaasiga brofesoorka maxamed cumar dalxa qaybtan oo ah qayb aad iyo aad u xiiso badan ayuu fanaanka waxa uga hadli doonaa heesaha inta badan loogu soo halqabsado jacaylkii cilmi boodhari iyo hodan iyo sidoo kale heestii uu ku soo caan baxay iyo sheekooyin kale oo aad si weyn uga heli doontaan waa caawa iyo cawayska washington heesaha badanee hodan iyo iyo iyo cilmi jacaylkooda loogu soo hadabsado waxaa ka mid a boodhareba caashaqu batalaale inuu dhigo lasoo booqdo ma og tahay oo axmed axmed axmed alcigaal oo qaado ma og tahay marka marka boodariisidiisii maxamed nuur grigna waa ti ahayd boodariisidiisii barashada jacaylka
ubaygu beere marka maxamed cumar dalxa adigaana xusuusiyey bal wax yar aan ku hakanno heestaas aad carabka ku dhufatay ee uu qaado fanaanka allah u naxariistee maxamed nuur griig iyo heesta boodhari sidiisii barashada jacaylka
cilmi kula baalaanbalay ee qaysla baaba ana igu balaadhe barwadnahaad ku taalo iigu baade weeye barwadnahaad ku taalo iigu baade weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beertee boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beertee ayadoo habeen badan intaan soo baraarugay baalaha kaeegu ayadoo habeen badan intaan soo baraarugay baalaha kaeegu markaan bixiye faynus ileen baabaweeye barkimada dagaalo markaan bixiye faynus ileen baabaweeye barkimada dagaalo barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte
marka waa Marka- boodari marka- waa dad badan baa uhiiliyey laakiin hodan waa u baahnayd in lo- in lo- in dhinaceeda loo kaco aad baa ugu mahadsanta hiil way ubaaned wayna istaahishay waraysiga waraysiga waa dhinacaage laakiin inta yarta aan ka dabageeyay anigana anoo berbere You're welcome.
anigoo ber anigoo berbere tegaa waxaa la yidhi berbere markaan tegey oo batalaalana talow aawe waatanaa ma dheero heystii cigaala inta igu soo dhacday doodhariba caashaqa batalaala inuu dhigoo lasoo booqdo mogta markaas waxaan ku dhaha horta qabriga cilmi boodhari meeshuu ku yaalla ma la yaqaan waa la yaqaan waana la waday waxaana la geeyey meel qabuuro ah markaasaa lihi waa kan marka ma ma hubo inuu saxnaayo in kale laakiin dad kulley magaalada degan oo yaqaana ilaa een, foor foornadii uu cilmi ka shaqayn jiray hodan nairobi ka soo doonan jirtay marka markaan batalaala tegoo qabrigii la yidhi cilmi boodhari waa kan baa tacab baa tacabkusi aqriya waa usoo duceeyey marka intaas si watay caashooy goorabay waxaan xusuustaa anigoo belidoogle ku aada u yar oo seventeen years ama toddoba iyo toban jir ah oo halkaa shaqa aan markaa laiga siiyo ka waday oo maamulka lacagta ka shaqeynaya hadlo ayagana markaa aan wada shaqeynayna aada qiimo ule runtii xusuustayda aan ka goyn ayaa buuggaasaan wada akrinayay aada gabayadiisii iyo marka waxaad moodaaba inagoo dhan ba baan caashaqay inaan ku wada biirnay marka heesta hadda meesha adiga aad tagtay baa waxay uxusuusinaysaa mar wuu lahaa ee cilmi uu leeyahay in adeer hagaagtay haddaad hilinka sii qaadid haddaga ilaah kaamari hagabihii shiikhe adigaan aliyay kuu doortay horid daawuud inaan haysigeedhiga hadday hadal u moodayso ilaac baa berbere iga baxay hodan agteedii iyo marka uu leeyahay ma garatayaa cajiib marka cajiib waxa waaye meeshii ilaaca ooga baxay cilmi baad hataa soo booqatay soo maha aad iyo aad aad iyo aad marka qur-aan intii ilaahay markaasi baray aan ka gaaray kalena waa kusoo akriyay keligayna ma ahayn asxaabtii kale ay la socotay Een, sidaasaan ugu soo aniga haddaan kula socdo maxaan dhihi lahaa mataqaanaa He.
haddaan kula socdo maxaan dhihi lahaa mataqaanaa He.
cashey waxaan dhihi lahaa haddaad uudkana wax ka tumaysid laftirkaaga intaad qabatid heesii cumar duule walagu gefo laga gardarnaaday ila waxa eed dushada lagu tuuray Aye.
gabadhaa in loo gefayo laga gardarnaayo jecelkaad lahayd ba
waka allah yaczik waa tahay maxamed cumar dalxa mar kale noo kaadiyey heestaas aad iyadana na soo xusuusisay ayaan jeclahay inaan dhegeystayaasha qadar yar ka maqashiiyo heesta iyo xaas ee dad badanna ay u yaqaanaan waa laguu gafo lagaa gardaraaday sida adigaba aad ku sheegtay
Kaaga geshe gacalkaad lahayd baa iyo xaajabka kaaga geshe gilgishay waxna kuuma goyn karay gilgishay waxna kuuma goyn karay dalbatay hallow gabaniyey ku gargaar galbatay allow gabayey ku gargaar garabkaaga ilaahad galo garabkaaga ilaahad galo nafsigaad gashaa waatan buu kugu gadootay intaa waa ku daba gambiyaa gaadhna ka yahay kabashuu dabeed kugu dilaa kuguna gaaday waxaad geysatuu ka guraa goryo lagu naxariiso labadoodaba oo aamiin aamiin aamiin markaad fiiriso qisooyinka jacaylka ee soomaaliya ka dhacay ama soomaalida gudaheeda ka dhacay Een, ma jiraa kuwo ku taariikh ah kaas cilmi iyo hodan adee ogaantaa wallahi horta inta la qorqoray unbaa dadka iyo inta ee, ee, ila- ee, maaragtay riwaayadaha lagu keenay unbay inta badan hadda dadka xusuustooda iyaga ay saameyn ku leedahay awrale iyo calimaax oo kale maaragtay oo hadda ee, qisooyinkaa la qoray Ee, allah u naxariiste ee, ninkii isagana qoraageeni ahaa daahir oo maxamed daahir maaragtay oo isagana uu qoray masalan ee, maana fai iyo Eh, laakiin eh, sida adduunka ee loo fidiyey eh, de caalamka markaad fiirisid julio iyo maxaa la dhihi jiray iyo wax ama masalan masalan fays iyo leyla iyo cable iyo qantara iyo maaragtay xataa ay abwaanadeena kusoo qabsadaano waad aragtay oo maaragtay eesan maxamed salaamaan uu leeyahay mathalan cablo waad maqasheen cantar baa lahaa adagiiba jaacayl waa cawaaqib xun yahay yacni waa heesaha ayaa laga soo dhexbaxayaa marka fanaaniintu marka ay wax marka iyagana waxay curinayaan inta badan ma aha wax bisabti ku taagan waxa marka socda laakiin saadaal wax soo socda xataa waa kay odorasaan laakiin kuwa hadda shaac baxay waa cawralo iyo calimaax qisooyinkoodii kuwa la qorayo la faafiyey laakiin berihii dambe jacaylka hadda tuwaytaanu iska noqday waagaasi waa adkaa waa lakala xishoon jiray gabadha iyo wiilka siday ayaga xataa ay u sheekaystaan ayaa aada u adkayd waktiyada hadde micno uu lahaabuna ahaa ee murtida iyo fanka iyo heesaha iyo waxyaabaha gabayada ee gabdhaha ee ayaga badi ee inta badan shicirka loo yaqaano afka carabiga ee yani shicirlghazal ama yani kan caatifada inta badan ilaan sugaanta ayaa qeybo fara badan bay iyadoo ay maratay u tiriyaan dadka mid waa faan mid waa cay mid waa ammaan mid waa xikmad mid waa jacayl mid waa yani ilaahay kumasama diiday sarbeeb waxaasoo dhan marka heesaha ayaa inta badan iyo qisooyinka mar haddii af soomaaligiina wakti dambe ee qoristiisu ay ahayd allah u naxariistee boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec iyo heestiisa aad ka dhawaajisay ayaan markana waxaan jecelahay inaan dhegeystayaasha qadar yar uga cayaaro waa heesta cimrigiiba jacayl mar kale ha naga tegin dalxa usayb ma haddaado cudurkaay haya cablawaad maqasheen cantar baa lahayo camrigii bajacayl waaqif hayaa عمريقي بتعيل وعواقب وياي
marka runtii aniga hadda heesaha la weydiiya badi ee shankaroon iyo barni iyo caljiri caligaab baa tiriyey allah u naxariisto oo badidoogle asiga markuu joogay oo xataa heestii ceelbuur iyo waa heesahan kusoo caanbaxay oo aniga aan aali jiray yaraantayda oo isagoo belidoogla joogo iyo heestii dhigmaayo tuutaha iyo israa'iil ma boobadeen bari dhexe intuu dego iyo riwaayadii if iyo aakhiro iyo marka fanaaniintan waa jeclaa habla iyo iyo wiilalba marka fanaaniintii soo baxay ee aadka heesahooda loo dhegeysan jiray iyo musigii quruxda badnaa raggii garaaci jiray jilayaashii walaalaha hargeysa ayaa riwaayadaha ay wadaanayna u keeni jireen oo laweyn caashey runtii waa laysku wada xirnaa fanka waad og tahay hargeysa riwaayadii ay kasoo bilaabaan ayay dolow oga baxayeen oo goladan bay iyo bokool iyo ilaa iyo jubbooyinka kisimaayo iyo muqdisho iskaba ilowba ardayda secondariga ayagoo dharkooda ay wataan ama intermediate ayaa masraxa duuradiisii saf looga galay habeenkii laga baxay marka runtii haddii waxaasoo dhan la qori lahaa wax badan ba hadda jacaylka hadda inkastoo ay aada wax u qoraan dhalinyarada hadda soo baxday laakiin reference male marjac male oo meel asaasi a loogu hagaaga male nin walba dooqiisuu qoraya aad iyo aad waxaad waxaa hadalkaaga ku jirtay jacaylkii hadda wuxuu noqday tubay taano bal taa ku hako absolutely tubay hada waa run gabar waxaa la guursanayaa oo sideed iyo toban jir ayadoonaan gaarin labaatanka intaysan gaarin waa la furaya haddana tukala haddana lasii wadaa maalinba midba waxaa leeyahay wa waa ku caashaqay oo maarata waxa waaye mase caashaqo mtaana besteyn baa laga dhigaya annaga bahalkani asagoo loo dhibtooda loo wareero dhaxanta loo fadhiisto oo adigoo isku kogayo dhowr jeer maaragtay ama reerkoodii laga doonay ee gabadha qiimo leh oo markaa iyadoo sharfan oo xurmo iyo qadarin loo hayo iyadana ee runtii dadkeeda ee ay ku faanayaan gabadhooda guurkeeda laakiin hadda waxay iska noqotay dhalinyaradan hadda kolleyba ma rabna inaan yani xoogaa laakiin dhalinyaradeenii cuslaatay baa kaloon aan dhigi karaa marka marka maxaa ugu wacan baad is leedahay maxaa tubaytaano ka dhigay maxaa isbedelay xaggee wax ka dabceen heestii ma maqli jirtay waktigu isbedelay warbaa la socday warbaa la socday waktigii oo isbedelay dhaqankii soomaaliyeed oo saameyn badan ku yeeshay dhaqamo kale wax badan oo runtii duruufihii adkaa iyo burburkii oo dhaqan ahaan keliya iskaba daaye ee soomaalida waxyaabo fara badan oo waagii hore runtii ay ku ad adkaan jirtay ayaa hadda waxay iska noqotay ereyadii waa taqaanaa caashay shalagaaga warami maaye waxyaabo oo haddii gabadh lagu soo hadal qaado ee lakala carari jiray ayaa hadda waxa markii dambe a iyadoo laleeyahay maqana waa iska caadiyos waxaas waa caadiyos ma garatayaa yacni waxaa hadda ereyo fara badan oo adiga si rakiis ah gabadha waxa waaye shaqaansigaba waxa laga bilaaba wallahi waa shidan tahay ma gartaya ma gartaya Iyo- Oo sidii dib- iyo adigaa iga sii shidan
adiga iga sii shidan ma garta marka wallahi waan ka helay iyo ma gartay iyo maaragtay wallahi waxa waaye yaa ko dhahayo ilmo yar yar oo ayaga sideetin waayo wallahi waa nuuraysaa galabta ya awal ma garta ya marka waxa waaye raxa marka ugu kaftan badnaa ee waa ogtahay dadka markay ayaga ay yiraahdaan gabadha xataa haddii ay dadka xataa lama maqashiin jirin oo haddii adkii faduula wuxuu jira o wallahi barkabkii maalwada maay adaa sheegto ya ma garta ya marka waxa waaye waa islugeysneed xataa qaabka gabadha xataa ee markaasi quruxdeeda loo tilmaamayo oo yani qof qaaliya barka barkabka ee aadka oo xamuulka faraha badan ee sida ee weyn maaragtay waa ka tilmaaman yahay maraakiibta kale mogtahay aad iyo aad markaas ay dhihi jire way markabkii maalwada maayadaa sheegto maanta macnaha wuu muuqdaa waa loo jeedaa isma qariyo
waa muuqdaa waay ama qarsooda marka gabadha waxaa wadaa ileen mogtahay mid baa wuxuu yihi oo carabo wuxuu yihi hayfaau muqbilatun markay ayada ay kugu soo jeedana way dhex yar tahay cajzaau mudbiratun markay sii jeedane meeshaan hadda ay ka yidhaahdaan baasoolada iyo sikisbaad iyo balaayi jir waxbay sheegaano markaas wuxuu yihi markay sii jeedane maasha allah waa xaalkeedu marka laa yashku minha tuurun walaa qasru gaabdhihii deeri midna ashtaka kama qabaano meeshii rarabay bay taagan tahay uleeyahy marka kani sidii oo kale ayaa asiga sarbeebtiisa ayuu ku tuuranaya uu leeyahay maaragtay markabkii maalwada maayadaa sheegto waxa waaye shaki kuma jiro uu leeyahay maaragtay ee inay iyada ay tahay gabar hubsida magarataya
waa hagaag heesaha fanaanka brofesor maxamed cumar dalxa weli waa noo dhiman yihiin laakiin waxaan caawa barnaamijka caweyska washington ku soo xirayaa heesta ceel buur ee uu dalxa noo sheegay in uu ku soo caanbaxay waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waa inoo qayb kale oo xiiso badan iyo toddobaadka dambe haddii aan la idmo inta ka horraysa waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
way ciribkataa ceeb maale yarkaniyo quranka cadeeyo ceeb maale yarkaniyo quranka cadeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maayo ceeb maale yarkaniyo quranka cadeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa gudaha gacmaha biyaha faraha gudaha gacmaha biyaha faraha casarkii cadceedo godka cilibka geliso ka sokeeyaa cado ballarwada cadaana ku cadaysay balaa malaanta canabko boobaan la ciidi cambaruud bislaadi cagaharko isiimi caleen ubaxaa bixison cididaaqin weeye ilaa ciribta hoosiyo inta caradeeda cadxun ku arkimaysideen aragtiyo naasta caragiisa cadxun ku arki mayo waxay ficla lama ammaane waxay dhacayn tahay jidageeda caleen loo cusub u ka baxayo aynku rabku cunayay laamaha caleentii ay midiiba cayn tahay lagu wada ciyaaro loo xisaabo canayo nabadno albuurku yaalay caynkiisa leedahay